runtii anaga hal bil oo qarax dhici waayo manoo filna waxaan u baahannahay magaaladan inaan gaarno sanad iyo laba sano inaan dhaano waxba kama dhicin wixii ka dambeeyana waxay noo noqonaysaa inaan waxba dhici doonin marka fishinkeena waxaa waaye inaan gaarno inaan iraahno hal sano waxba kama dhicin magaaladan waa bilow ramadaanku wuxuu uga duwan yahay marka bilaha kale magaalada waxaa jirtay markii uu dhacay qaraxii naasa hablood labo oo bishii octoobar sideed labaatankeedii ahayd annaga markaas ma joogin laakiin maamulkii marka xilligaas joogay iyo taliyaashii joogay afar bil baa u dhexaysay qaraxii xigay marka bilaha waa wax nagu cusub ma ahan in maaragtay bil uusan waxbaa dhicin laakiin ramadaanka waa ka duwan tahay bil sanada lamid tahay nimankaana laga soo bilaabo qiyaastayda madaxweynuhu nabeendhabeed waataguu ka hadlay oo ramadaankii ugu horreeyey muddo toban sano ku dhow uusan qarax dhicin xilligii maxkamadaha wixii ka dambeeyey wadanka dagaal oo galay ramadaan nabad dadku ku cidaan oo qiyaastayda waxaa ugu dambeeyey xilligaas intii ka dambeysay ramadaan kasta xillina dagaalaaba dhici jirayba oo waaweyn oo ay iclaamiyaan xillina waxaa dhici jiray qaraxyo iyo weeraro goosgoos ah ayagoo magaalada joogin ay sameyn jireen ramadaankii hore waxaan u maleynayaa waa koobnayd waxbaa dhacay meelaha la galay hal iyo labay ahayd haddana waxaan gaarin inaan waxba dhicin marka marba marka ka dambeysa waxaan ku fakaraynaa inay inay nooga fiican tahay marka ramadaanku ramadaan waxay ahayd lagu xisaabtamayay every two days inay dhacdo waxyaabo waaweyn oo dhibaato dadka u geystaan marka wixii waa la xakameeyey dilalka ayaga runtii waa wax oo u baahan laftirkooda kama maqnin laakiin waxaa hal qof hal qof oo soomaali ah oo magaaladan ku dhinto annaga xanuun gaar unuu leeyahay waana waana waana runtii dareemeyna waana ka shaqeynaa sidii loo badbaadin lahaa aysan u dhicin laakiin hal mar konta qof oo dhimato way kala duwan tahay videogan mudday horta soo sameynaya wax ramadaanka dhexdiisa la sameynaya ma ahayn wax lasoo keedinaya i think so lix bilood ay aruurinayeen oo dhacdooyinka qaar dadka ay dileen waa afar bilood shan bilood ka hor marka bil walba hadday hal dilaan way aruursa way isku geeyeen waxayna ugu talagaleen inay soo bandhigaan xilliga ramadaanka oo dadka ku qalqalgelay marka ramadaanka dhexdiisa kuwa dhacay way jiri karaan laakiin waxa ay sameynayeen ramadaanka o dhan maysan wada sameyn annaga runtii fursad waxaan helnay wada shaqeyn oo annaga iyo hay-adaha amniga naga dhexeysa amniga maamuladii qaar waxa laga yaba inay ka fikeri jireen amnigan lagu wareejiyo amniga magaaladana cid gaara cid gaara kama shaqeyn karto magaaladan waa caasimadii dowladdii o dhanaa joogta waxaan u baahannahay wada shaqeyn inaan kulligeen ka wada shaqeyno cid gaar haddii lagu haleeyo waxbaa halaaba ay moogta marka annaga maamulka ahaan amniga hadda waa na hoos yimaadaa waa la xisaabtanaa waa nala shaqeeyaan wax alla wixii aan u baahannahay oo u baahan inay nagala shaqeeyaan waa ka wada shaqeynaa marka haddii sida hadda aan ku wadno wada shaqeynta iyo maamulkii degmadu ay awood u leeyihiin inay ayaga degmadii ka howlgalaan waxaan gaaraynaa magaaladan amnigeeda inay wax badan iska bedelaan